maxamed nuur oo ahaa sarkaal boolis ah oo ka mid ahaa ciidanka booliska ee magaalada minneabolis ayaa talaadadii shalay lagu soo oogay in uu ulakac u dilay justin dimond oo ahayd haweeney u dhalatay dalka australia ninay saaxiibo ahayeen kula noolayd magaalada minneabolis dilka waxa uu dhacay shan iyo tobankii bishii julaay ee sanadkii hore ee labada kun toddoba iyo tobanka haddaba eedahani iyo sharaxaadooda ayaa waryaheena maxamuud mascade uu ka wareystay qareen cabdiwaaxid sheekh cusmaan khaliilne oo ka howlgala gobolka minnesota maanta waxaa si toosa u hadlay oo saxaafadda la hadlay xeer ilaaliyaha degmada xenabin oo ah degmadan ay ku taalla magaalada minneabolis xeer ilaaliyuhu waxa uu soo bandhigay eedeymo rasmi ah oo uu u jeediyey sarkaalka maxamed nuur waxa uu ku eedeeyey laba arrimood laba fal dembiyeed oo dil ah ayaa uu ku eedeeyey mid loo yaqaano dilka derajada saddexaad midna derajada labaad labadaa eedeymood waa eedeymo aad iyo aad u culculus ay kana dhalan karto haddii lagu helo maxamed nuur oo lagu caddeeyo keeni karta xabsi aad iyo aad u dheer iyo ganaaxyo aad iyo aad u culus haddii aan marka macnayno labadan dembi ee lagu soo eedeeyey sababta ugu soo eedeeyey muxuu ku sheegay dabcan muddo baaritaan baa socday tan iyo bishii julaay ee labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii gabadhan la dilay ee ay ku dhimatay xabad uu riday sida la sheegay sarkaalka maxamed nuur waxa baaritaankaasi uu muddoba soo jiitamayey ku soo ururay in ninkan xeer ilaaliya uu go-aan ka qaato ma hayaa caddaymo ku filan in uu soo eedeyn karo sarkaalka maxamed nuur mise ma hayo maanta waxa uu caddeeyey in caddaymo ku filan oo uu xeerbeegti horgeyn karo maxkamadna u soo bandhigi karo inuu isu keenay waxaa kalou sheegay inuu ku qanacsan yahay in uu hayo caddaymahaasi uu ku sheegay inay yihiin qaar tusaya in sarkaalka maxamed nuur uu si ulakaca gabadha u dilay dabcan arrintaasi waa arrin la horgeyn doono maxkamad looyarada difaacaya maxamed nuur dabcan arrinta aad iyo aad bay u beeninayaan waanay ka hor imanayaan waxaanay ku doodi sida aan filayo ay rabaan inay ku doodaan in waxyaabahaas uu xeer ilaaliyu maanta goobta ka sheegay ay yihiin waxba kama jiraan waa gartay waxaad carab ku dhufatay islamarkaasina xeer ilaaliyuhu laftiisa uu ku soo eedeeyey laba fal dembiyeed oo dil ah haddii aad macnayso marka ee labadan fal dembiyeed ciqaabtoodu waxay noqonayso labada faldembiyeed runtii marka sideedaba sharci ahaan dilka laga hadlayo maadharka waxa loo yaqaano qaybo ayuu kala leeyahay waxayna ku xiran tahay mar walba hubka la adeegsaday iyo duruufta uu dilkani u dhacay dil baa ulakac toosa noqon kara oo lasoo qorsheeyey dil baa noqon kara mid aan lasoo qorsheyn oo cabsi kadis ah ama qofka oo si kadisa un wixii ulakac u sameeyey noqonaysa ama wax uu mooday wax oo uu ku qaldamay lafteeda marka dilkan qaybta saddexaad ee lagu eedeeyey runtii macnaheedu waxa weeye qofka falkaa sameeyey waa qof maskaxdiisa ay ka maran tahay dhammaanba naxariistii loo hayay nafta bini'aadanka oo isticmaalayna aalad ama hub khatar ah ama ficil aad iyo aad khatar u ah oo dangerous ah taasi waa taas haddii marka qofka dembigaa lagu helo waxa uu mutaysan karaa sharciga minnesota xabsi gaaraya labaatan iyo aan ka badnayn xabsi aan ka badnayn labaatan iyo shan sano inta badanna waxay u badan tahay inuu ka yaraada intaas ka labaad ee lagu soo eedeeyey waxa weeye nooca loo yaqaano second degree manslater oo ah qofka oo si kala daadsanaan ah ka fiirsasho la'aan ah dayacaad negligency isagoon uguba talagelin haddana in uu naf bili'aadan ku qaado ama uu ku dilo isagoon xataa ugu talagelin laakiin ay ka timid dayacaad uu dayacay iyo isaga oo kala daadsan oo aan taxadirkii loo baahnaa aan samaynin marka kaaska dambe dembiga labaad second degree manslarerka waxaa qofka lagu xukumi karaa haddii lagu caddeeyo xarig aan ka badnayn toban sano iyo ganaax gaaraya labaatan kun oo dollar marka dabcan xeer ilaaliyu wuxuu isku dayayaa in uu soo bandhigo dhammaan eedeymaha uu awoodayo oo dhan ma aha macnaheedu inuu kuwaasi noqonayaan kuwa lagu heli doono laakiin ilaa hadda labadaasay soo bandhigeen maanta waxaa mudan xusid in maanta isaga la xiray oo xabsiga la dhigay waxaa la dhigay damaanad ayaa ay dowladdu soo jeedisay ah shan boqol oo kun ama nus milyan in ay damaanadiisa ka dhigeen dowladdu damaanadaasi waa midda dowladda weeye garsoore ayaa dib ugu laaban doona waxaa u furan maxamed nuur iyo looyaradiisa inay ka doodaan damaanadaasi oo ay yidhaahdaan waa qaali weeye nus milyon dagaalka ugu horeeya berita ka dhacaya maxkamadda xagga sharciga dagaalka xagga sharciga ka bilaabanayay waa dagaa waa waa arrinta damaanada weeye
dabcan maxamed asalkiisu waa soomaali soomaali badan baa gobolkan degan xarigiisa dadku aad bay uga fal celinayaan weliba markaad fiiriso ee baraha bulshada adigu ka garyaqaan sharci yaqaan ahaan ma is leedahay soomaalinimadiisa madownimadiisa muslimnimadiisu way u keenaysaa cadaalad haddii aanu intaa ahayn uu heli lahaa inuu ku waayo nasiib daro maraykanka ee qofka isirkiisa iyo midabkiisa iyo xaaladiisa dhaqaale qayb bay ka tahay cadaaladda uu helayo meelo badan oo maraykanka ka mid a lama wada odhan kara maraykanka oo dhan waa arrin nasiib daraa aniga oo looyar ah inaan sidaa idhaahdana waa arrin runtii aan u arka inay dhib tahay laakiin statistikiska iyo daytada ama cilmi baarista la soo ururiyey baa waxay sheegaysaa in dad badan oo xeerbeegti ihi ay runtii oo ah dadka runtii go'aamiya kaysaska ama arrimaha la horgeeyo ee qadiyadaha la horgeeyo dadkaasi inay ku saamoobaan qofka midabkiisa iyo iyo meesha uu isirahaan ka soo jeedo marka maxamed nuur waa qof soomaali ah waa qof aan waddankan ku dhalanin oo soogaleyti ah oo immigrant ah waa qof muslin ah marka arrimahaasoo dhan waxaan qiyaasayaa inay noqonayaan arrimo maalmaha soo socda aada looga hadli doono lagana cabsi qabo inay saamayn ku yeeshaan nooca cadaaladda uu helayo
kaasi waxa uu ahaa qareen cabdulwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo habeenkii xalay ahaa u warramayey wariyaheena gobolka minnesota maxamuud mascade